جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka caawa aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah madaxa maamul goboleedka ashhadalla dirirka hirshabeelle murtad cali guudlaawe oo si dirqi ah kaga badbaaday howlgal lagula beegsaday magaalada jowhar ee shabeellada dhexe iyo ciidamada mujaahidiinta oo cagta mariyey saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka wargaadhi haddaba waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey khasaaraha murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo digniin adag ka soo saartay aqoonsiga maamulka yahuudda uu siiyey maamulka ashhadalla dirirka somalilan waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu jeediyey afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah aqoonsiga uu maamulka murtad ciro ka helay yahuudda oo diidmo xooggan kala kulmaya shacabka somalilan qaar ka mida dowladaha gobolka iyo kuwa caalamka warbixin ayaan soo gudbin doonaa inshaa allah ugu yaraan afar iyo labaatan murtad oo lagu dilay dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe iyo saraakiil iyo askar lagu laayay weerar ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dibadbaxyo lagu diidan yahay aqoonsiga maamulka uu hogaamiyo murtad ciro uu ka helay yahuudda oo ka dhacay magaalooyin dhaca waqooyiga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyo maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan oo xerxiray dad shacab ah qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada islaamiga hiiraan oo si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega yahuudda ee maamulka ridada somalilan dowladda sacuudiga oo duqaymo culus ku beegsatay maraakiib ay leedahay dowladda imaaraadka carabta oo ku sugnaa mid ka mid ah dekadaha yaman wilaayada islaamiga ee bay oo deegaano ka tirsan wilaayadaasi weli ka wada mashaariic kala duwan oo isugu jira kormeer kulamo iyo towjiihaad oo ay sii dheer yihiin qaybinta daawooyin iyo bixinta adeegyo muhiim ah warbixin ayaannu idinsoo diyaarinay dhegaystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا
waa hagaag madaxa maamul goboleedka ashahadalla dirirka hirshabeelle murtad cali guudlaawe oo si dirqi ah kaga badbaaday howlgal lagula beegsaday magaalada jowhar ee shabeellada dhexe iyo ciidamada mujaahidiinta oo cagta mariyey saldhigyada maleeshiyaadka ridada ah ee deegaanka wargaadhi waxaa inoo faahfaahinayaa waryahanaa xaaris cabdulqaadir bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka cabdilqani maxamed barqanimadii maanta waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ee dagaal qorsheysan allah fildigii kula wareegeen gacan kuhaynta deegaanka istraatiijigaha lagu magacaabo wargaadhi kaasoo qiyaastii toddoba iyo toban kilomitir dhanka bari uga beegan degmada towfiiq ama masaajid cali guduud ee wilaayada shabeellada dhexe een mujaahidiintu waxaa allah u waafajiyey in weerar cagmarin ay ku qaadaan islamarkaana ay kusoo afjaraan malishaadkii murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyo ay ku lahaayeen deegaankaasi muddo kooban kadibna waxay mujaahidiintu ay xaqiijiyeen gacan kuhaynta gebi ahaanba xoriyihii cadowga iyo si guud deegaankaba murtadiinta oo siba aan loogu jibiyey dagaalkii maanta ayaa iyagoo aan dheg la qabta lahayn waxay u carareen dhanka iyo deexda waxaana saraakiisha mujaahidiinta oo la hadlay idaacadda andalus ay sheegeen inuu jiro khasaa'ir xooggan oo kala duwan islamarkaana isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed oo cadowga allah ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka wargaadhi waxaana ay saraakiishu sheegeen in saacadaha soo aadan ay soo gudbin doonaan islamarkaana waqti xaadirkan ku mashquulsan yihiin xoogihii ugu dambeeyey ee khasaaraha cadowga allah uu kala kulmay weerarka cagmarinta ee lagula wareegay deegaanka wargaadhi wargaadhi waxaa walaalka xusid mudan een weerar dhammaadkii bishii shawaal ee sanadkii kun afar boqol afartan lixdii hijiriyad ee lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyo ay halkaasi ku lahaayeen malishaadka ridada ee loogu yeero danab een waxaa weerarkaas oo lagu dhigbixiyey murtadiinta ay mujaahidiintu sheegeen in lagu dilay malishaad murtadiin ah oo tiradooda koru dhaafaysay lixdan murtad halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayna mujaahidiintu kusoo khaniimaysteen hub iyo sanad ciidan weerarkii maanta ay mar kale mujaahidiintu kusoo afjareen saldhigyadii cadowga ayaa waxay imaanayaan xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu howlgallo ka dhana murtadiinta ay ka wadeen deegaanada dhaca xeebta wilaayada shabeellada dhexe waxaana halkan xusid mudan een howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu kula wareegayeen deegaanada cabdulaadka degmada warshiikh een wuxuu kusoo kordha howlgalkii maanta ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka wargaadhi sida beesraakisha mujaahidiinta noo ballan qaadeen inay soo gudbinayaan waxaan annagana dhegeystayaasheen u soo marsiin doonaa een wararkeena iyo barnaamijta soo socota hadduu allah ogolaado dhanka kale isla shabeellada dhexe wararka la helaya waxay walaalka sheegayaan in howlgal qarax ah ay maanta mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo gaadiid cadow ah kuwaas oo gelbinaya cali guudlaawe oo ah madaxa maamulka ridada ee hirshabeelle oo markaasi kusii jeeday dhanka iyo garoonka magaalada jowhar qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay shan murtadiin ah oo ay ka mid yihiin sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo yuusuf xuseen guudlaawe oo ah murtad la dhasha cali guudlaawe iyo korneel maxamuud xuseen waxaa sidoo kale xusad mudan in murtadiinta ku dhaawacantay qaraxan ay qaarkood oo ay ku jiraan labada murtad aan magacyadooda xusnay uu dhaawacoodu yahay mid garaab ah een howlgalladan maanta ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe waxay sidoo kale kusoo beegmayaan xilli mujaahidiintu ay sare u sii qaadeen camaliyaadkooda kala duwan ay ku naafeenayaan cadowga allah ee shareecala dirirka ah haddii aan dhanka kale milicsano howlgallo ay mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaar ka mid ah gobollada dalka iyo dhulalka ee kenya xoogga kaga haysato muslimiinta dhanka jubbada hoose waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen farisiinka malishaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka labagaras oo dhacadulaadka magaalada kismaayo waxaa dagaalkan lagu dilay hal askari oo murtad ah halka murtad kalena uu ku dhaawacmay ee dhanka gobolka gaarisa waxay mujaahidiintu ay saacadee lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sareedo oo hoostaga degmada dhadhaab ee gobolka gaariso ee ku hoos jira gumaysiga sariibiyadda kenya een waxaa weerarkan la xaqiijiyay inay ku bakhtiyeen laba askari oo kufaarta kenya ah halka askari kalena uu ku dhaawacmay oo kenyaan ah waxaa sidoo kale dagaalkan ka dhashay gubashada een teendho askarta sariibiyiinta ee kenya een ugu dhex jiray halkaasi taasoo ay ku jireen sahay ay lahaayeen askartaas sariibiyiinta ah كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا
waa hagaag xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degniin adag ka soo saartay aqoonsiga maamulka yahuudda uu siiyey maamulka shahadla dirirka somalilan waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu jeediyey afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere alxamdu lilaahi mucizi alislaami binasrih wa mudili ashirki biqahrih wa musarifi alumuuri biamrih wa mustadraji alkaafiriina bimakrih الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بصيفه أما بعد قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الله سبحانه وتعالى wuxuu aayaddaas qur-aanka noogu sheegay in yuhuudda iyo mushrikiintu yihiin kuwa ugu cadaawadda badan dadka muslimiinta ah cadaawaddaas ma ahan mid wakhti iyo xaalad gaara ku kooban balse waa xilli walba iyo goob walba oo ay yuhuudi joogto ilaa qiyaamaha laga gaaro waa colaad iyo cadowtooyo gaamurtay iyo cuqdad ku salaysan nacaybka ay gaaradaas u qabto ruux walba oo muslim ah tilmaantaas uu allah subxaanahu wa tacaala naga siiyey yuhuudda waxay keenaysaa inaan annaguna kufaartaas nacno colaadinno la dagaalanno shartoodana iska fogayno yuhuuddu waa kuwii allah subxaanahu wa tacaala aflagaadeeyey waxaanan u qalminna afkuna uusan soo qaban karin ku sheegay subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira dhanka kalena waa kuwii nebiyadii allah subxaanahu wa tacaala soo diray laayey nebigeenna moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayna isku dayey inay dilaan balse allah subxaanahu wa tacaala uu dhagartooda ka badbaadiyey maanta oo aannu joogno yuhuuddu waa cadowga ugu daran ee islaamku leeyahay waxay saldhig u yihiin yuhuuddu shar walba oo ummadda islaamka loo soo maleego waxay xoog ku haystaan masjidka al aqsa oo ah masaajidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajidda islaamka sidoo kalena ah halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed salawaatuullaahi wasalaamu caleyh waxayna xasuuq aanan noociisa oo kale hore loo arkin ku hayaan walaalaheenna muslimiinta ah ee reer falastiin ayadoo xaalku sidaas yahay yuhuudduna cadowga intaas la-eg ay yihiin allahna subxaanahu wa tacaala uu nooga digey ayaan waxaan maqlaynaa in maamulkaas malcuunka ah ee xoogga ku haysta muqadasaadka islaamka uu go'aansaday inuu qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ku soo faalalo asagoo ku andacoonaya inuu wax uu ugu yeeray aqoonsi siinayo maamulka riddada ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed haddii aan nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan ka soo hor jeednaa oon diidaynaa damacaas yuhuuddu ka leedahay inay qaybo dhulkeenna ka mid ah qaadato ama isticmaasho ma aqbalayno waana ka dagaalamaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa dulnimo heerkii ugu xumaa ah in netanyaahu oo adduunka oo dhan laga soo nacay waddamadii saliibiyiinta ahaa ee maamulkiisa tabantaabi jiray ay sanka ka qabsanayaan waddamo badan oo dunida ka mid ahayna xabsi loogu hanjabayo haddii uu xitaa hawadooda soo maro inay maanta dad soomaaliyeed ku faraxsan yihiin inuu u sheegay inuu aqoonsaday taariikhda ma dhicin waddan ama dal iyo dad ay yuhuudi wax tartay ama wanaag u horseeday taas beddelkeedana qolo walba oo ay faraha la soo galaan waxay u horseedaan hoog halaag iyo inay wixii ay horay u haysteen ka xayuubsadaan yuhuuddu waa ummad uu allah subxaanahu wa tacaala lacnaday meel walba oo ay tagaanna lacnadaas ayay geeyaan waana waxa ay u soo wadaan gobollada ay hadda u soo xaydxaydanayaan mana u suurtagelayso insha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala duribat calayhim adillatu aynamaa huqifuu ilaa bixablin min allah إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومدى الصومالية ذا مسلم كاه وحنقوا باقينا إن كدك على من تلاويكاس عصب ee ay yuhuuddu qaaday ee ay doonayso inay qaybo ka mid ah waddankeenna saldhigyo ka samaysato waana sababta ugu weyn ee ay ugu marmarsiyoonayso inay aqoonsi siinayso maamulkaas riddada ah waa inaana ku raali noqonin gudnimada ay yuhuuddu nala doonayso isla markaasna aanan aqbalinin foolxumada halkaas ka soo socota taariikhdu yaysan qorin in ummad soomaaliyeed ay yuhuud soo dhowaysatay dhulkeeda ku martiqaaday una fasaxday inay xurumaadkeeda ku xadgudubto weliba xilli uu gumaadka yuhuuddu ay ku hayso falastiin uu socdo dhiigga muslimiinta kasana uu qubanayo waxaana ka horreeyey maamulka murtad xasan sheekh oo horay u aqoonsaday maamulka yuhuudda kuna garab istaagay xasuuqa muslimiinta falastiin taariikhdu yaysan qorin in yuhuudda masjidka allaaqsa xoogga ku haysata ee maalin walba diinteenna iyo muqadasaadkeenna ku tubanaysa ay deris lala soo noqoto dhulkeenna ay nabad iyo xasilooni ku hesho waa inaan rag dumar saqiir iyo kabiir u istaagnaa sidii aan damacaas yuhuudda iyo murtadiinta dabadhilibka u ah u beenin lahayn annaguna haddii aan nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin safka hore ayaan ka geli doonnaa insha allah jihaadkaas aan diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna uga difaacanayno yuhuudda malaaciinta ah ee allah ku tilmaamay inay yihiin alqirada waalkhanaasiir waxaan ugu baaqaynaa culimmada waa allaha baray kitaabkiisa inay gutaan ammaanadii allah subxaana wa tacaala uu saaray ammaanadaas oo ahayd inay xaqa caddeeyaan munkarkana reebaan baadilkana la dagaalamaan macruufkana faraan haddaad sidaas yeeli weysaan ku bishaaraysta dulle adduun iyo mid aakhira haddaad waajibkaa gudataan kuna sabartaan wixii dhib idinku soo gaarana ku bishaaraysta cisi adduun iyo mid aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ما تلمجره منكر كوين إن قالوا له قانسمه midnimada ummaddana la tirtiro cadowgeedana loo nugleeyo mana jiro macruuf ka weyn bacda tawxiid ina gaala raacnimada ummadda looga digo cadowgeeda la baro midnimadii allah farayna la faro taana naf iyo maal lagu bixiyo oo lagu jihaado kitaabka allahna la isugu keeno ummadda waana waajib culimmada saaran ninkii guta iyo kii dayacaba oo adduunyo dhaafsadaba haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا waa hagaag aqoonsiga uu maamulka murtad ciro ka helay yahuudda oo diidmo xoogan kala kulmaya shacabka somalilan qaar ka mid ah dowladaha gobolka iyo kuwa caalamka warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed inkastoo bilowgii labada kun afar iyo labaatan mandiqada geeska afrika ay gashay isbeddel ayna sii laxaasadeen qallaasaha ka taaganna kadib kudhawaaqistii etoobiya ee qaadashada xeebaha gobolka owdalla haddana gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa mar kale ah xudunta isbeddelka gobolka ah colaadihii ka soo ruqaansaday bariga dhexe ayaa raadadkooda soo galay geeska maamulka yuhuudda ayaana markaan doonayay inuu daaweeyo mid ka mid ah boogihii ka soo gaaray dagaalkii uu galay kadib oktoobar kadib markii laga jaray mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee wusaadka u maro kudhawaaqista netanyahu ee ah in somalilan u aqoonsaday dal madax bannaana ayaa timid kadib howlo xoogan iyo dadaalo ballaaran oo iyo hay-adda muusaad ka wadaya bariga qaaradda afrika halkii sano ee lasoo dhaafay kaas oo golxaar u noqday khiyaanadii shalay uu ku kacay murtaad cabdiraxmaan ciro kadib markii uu aqoonsi iyo gargaarba ka raadiyey ardaalada khalqiga iyo kuwa ugu liita basharka ku nool dhulka guudkiisa
I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's uh, re- official recognition of uh, Somaliland and uh, madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay inaan kula hadlo ka hor inta aanan wax kala odhan waxaan rabaa inaad ogaato in hadda isla daqiiqadan saxiixayo aqoonsiga rasmiga ah ee israa'il ay siinayso somalilan saaxiibtinimadeennu waa mid aasaasi ah oo taariikhi ah waana sababta aan maanta ugu faraxsanahay uguna faanayo waxaan kuu rajaynayaa adiga iyo shacabka somalilan dhammaan wanaag waxaan aaminsanahay inay noqon doonto fursad weyn oo lagu ballaariyo iskaashigeenna waxaan doonayaa inaan idinkala shaqeeyo dhinacyada dhaqaalaha beeraha iyo horumarinta bulshada dhammaana meelahan waxa aan rajaynayaa inaan idinka caawin karno annaga oo si dhab ah u rumaysan saaxiibtinimadeenna waxaan kaloo kuu sheegi karaa in gudaha israa'iil ay ka jirto farxad iyo xiise weyn oo ku aadan arrintan waxaan ka faa'iidaysanayaa fursaddan aniga oo kugu martiqaadayaa booqasho rasmi ah oo aad ku timaado israa'iil marka ay kugu habboonaato aad baan u rajaynayaa in dhowaan aan halkan kugu arki doono maantana waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah dabcan waxaan madaxweyne trump la wadaagi doonaa rabitaankaaga iyo doonistaada ah inaad ku biirto heshiisyada ibraahimiyada mahadsanid madaxweyne fadlan gaarsii salaamahayga iyo salaamaha shacabka israa'iil dadka madaxa bannaan ee somalilan Peace regards and the best regards of the people of Israel to the people, to the independent people of Somaliland. Thank you, sir.
That's a great moment and great historical day. The big five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president. Uh, and key ra-iisul wasaare waan aqbalay martiqaadkaaga waxaan diyaar u ahay in aan imaado sida ugu dhaqsiyaha badan marka jadwalka la diyaariyo waxaan rajaynayaa in qabanqaabada ay si dhow u hirgasho fadlan gaarsii salaamahayga diiran asxaabtaada iyo shacabkaada aad baad u mahadsan tahay waad mahadsan tahay aad ayaad u mahadsan tahay dhowaan ayaan kugu arki doonaa qudus sannadka soo socda qudus ayaan ku kulmi doonnaa waxaana inaga xiga maalmo un yar aad baad u mahadsan tahay Thank you, sir.
So I will be I will be glad to to be in Jerusalem as soon as possible.
Thank you. Thank you all. Bye bye. Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
inkastoo aan si faahfaahsan loo soo bandhigin wax ku qorno boogga heshiiska ah haddana maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ku faanaya inuu xaqiijiyo guul weynna oo ah in waxa loogu yeeray heshiiskii ibraahimiyada uu ku soo daray dhul ay dadkiisu yihiin muslimiin si loo bedelo raayul caamka bulshada loona rogo qadiyadda filistiinna nidaamka riddada ah ee fadhigiisu yahay hargeysa ayaana mar kale galay qalad kale oo weynna isagoo ictiraafay waxay saliibiyiinta iyo yuhuudda ugu yeedhaan mideynta diimaha oo ah in nasraaniyadda iyo yuhuudda lala mataaneeyo islaamka bulshada soomaaliyeed iyo waxgaradkooda ayaa si adag ugu hor yimid arrintaasa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqday inay u diyaargaroobaan dagaal la isaga difcinayo duulaankaasi somalilan oo loogu yeero gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waa mid ka mid ah shantii qaybood ee gumaystuhu uu horey uu qeybiyey dhulka soomaaliyeed waxaana magacaasi bixiyey gumaystihii yuhuudda in loo aqoonsado dal madax bannaan oo markaa lagu kala dhantaalo midnimada ummadda ayaan ahayn wax hadda bilowday waana mirihii gurracnaa ee laga dhaxlay gumaystihii gobollada waqooyi galbeed waa dhul ku fadhiya muhiimad gaar ah goob xasaasi ah ayuuna kaga yaallaa geeska qaaradda afrika buuqcada uu dhaco oo ay saaran tahay waddada muhiimka ah ee baabulmadab ayaana ka dhigtay mid soo jiidasho leh oo ay isku hardiyaan quudaha waaweyn magaalada berbera oo ah magaalo xeebeed qadiimi ah ayaa iyadana bari muhiim u ah maraakiibta isticmaasha gacanka cadmeed iyo baabulmandab dekadan oo tobankii sano ee lasoo dhaafay aad loo ballaariyey ayaana keentay inay saldhigtaan quudaha shisheeye si la mid ah kuwa jabuuti aan sidaasi uga fogeen falanqeeyaasha ayaa sheegaya in aqoonsashada maamulka yuhuudda ee somalilan xilligan ay ka dambeeyaan dhowr asbaabood oo waqti xaadirkan taagan kuwaas oo ay ka mid yihiin in dadka reer khaza ee lasoo barakicinayo la dejiyo waqooyiga soomaaliya iyo in dhulkaasi uu noqdo goob uu dagaal furan ka galo maamulka sahayiinada beegsiga maraakiibta shidaalka u shida dekedaha xayfa biiro sabca iyo iilaada ayaa abuurtay waaqac cusub iyo isbeddel aan horey loo arag oo ka timid siyaasadda amniga qaranka ee maamulka isugu yeeray israa'iil markii ugu horreysay taariikhda ayayna maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ah mid ka mid ah garbaha iiraan ee yemen ku guuraysteen inay goodaan dhammaystiran oo xagga badda ah ay saaraan maamulkaasi muddo laba sanno ah dhaqaale balaayiin dollar ah ee talaabiib ku weysay weeraradaasi sidii isdabajooga ah u dhacayay maraykanka ayaana ku khasbanaaday inuu ku dhawaaqo isbiyeysi milatari kaasi oo isagoo ku guuldaraystay inuu kaga hortago weeraradaasi sidaas darteed yuhuudda ayaa doonayay in saldhigyo ciidan ay ka samaystaan magaalada berbera halkaasna ay noqoto jabhadda laga difaaco gumaystaha xoogga ku haysta dhulka falastiina gurmad degdeg ahna lala gaaro maraakiibtooda weerarada la kulma sidoo kalena diyaaradaha sahayiinada ay xorriyad buuxda u helaan in xilliga ay doonaan ay garaacaan yemen kadib booqashadiisa aqalka cad ayuu benyamin netanyahu qorsheynayaa inuu qaado dagaal saddex juho ah oo ka dhan ah iiraan iyo garbaheeda midka koowaad ayaa ku wajahan ururka isugu yeeray xisbullah oo fadhigiisu yahay lubnaan midka labaad oo ku wajahan xuutiyiinta yemen kadibna uu xigi doona duulaan ballaaran oo markale lagu qaado iiraan hogaamiyaha maleeshiyaadka xuutiyiinta cabdulmalik al xuuti ayaa digniin cad u diray dowladaha dhaca geeska qaaradda afrika kooxda ayaana ku hanjabtay inay weerari doonaan saldhig kasta oo yuhuuddu ka samaystaan gobolka jabuuti ayaana xilligaasi iska diiday in saldhigga maraykanka ee limuneer laga qaado howlgallada yemen soocaga dhigashada maamulka yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ku biiray khataraha iyo hagardaamooyinka isdaba guuray ee marbarinac ka soo maray dalka iyo dadkiisa soomaaliya ayaana u muuqata mid mar kale noqotay saaxo furan oo ay dhinacyadu ku hardamaan balse haddii ay sahayinadu si rasmi ah kaga dhabeeyaan heshiiskan ay la gelin maamulka somalilan ayaa bog cusub u furmi doonaa taariikhda dalkan واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag ugu yaraan afar iyo labaatan murtad oo lagu dilay dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe iyo saraakiil iyo askar lagu laayay weerar ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool qodobadaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku hormaraynaa howlgallada ugu waaweyn ee ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexeysa buurta koomoole iyo magaalada kenyoga ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaana qaraxaasi uu haleelay gaari kooyal ah oo qori dhishikaha saarnaa gaariga iyo qorigii saarnaa ayaa halkaasi ku wada burburay iyadoona sidoo kale askartii la socotay gaariga ay wada halaagsameen dhanka jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta toddobaadkan weerareen fariisin maleeshiyada riddadu ay ku leeyihiin deegaanka yuntoy ee duleedka magaalada kismaayo hal askari oo murtad ah ayaa lagu dilay weerarkan halka lagu dhaawacay laba askari oo kale howlgallada khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ah weerar mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashahaadala dirir ah ka waday duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool howlgalkan barakeysan waxaa allah fadligii lagu dilay toddoba murtad oo laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray maxamuud jiis oo ahaa taliya koox iyo maxamed fooqa oo ahaa taliya unug halka sidoo kale lagu dhaawacay lix murtad oo kale waxaana lagu soo qanimaystay shan qori oo a k afartan iyo toddobo iyo qori b k m ah banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada dharkiiley kaasi oo lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcad ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka uu ku dhaawacmay mid kale sidoo kale toddobaadkan dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa dagaalladan murtadiinta looga dilay afar iyo labaatan askari oo qaar ka mid ah meydadkooda cadowga uga carareen fagaaraha dagaalka halka lagu dhaawacay afar iyo toban kale oo uu ku jiro taliya urur lagu magacaabo maxamuud caddaawe waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanada maxaad siciid iyo caddaalixey ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgallada toddobaadkan mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal ka dhacay gudaha degmada jannaale kaasi oo lagu dhaawacay murtad jeylaani cabbaas jimcaale oo ah guddoomiye waaxeed ka tirsan maamulka riddada ee jannaale waxaana gaaray dhaawac garaab ah sidoo kale howlgal lagu dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana murtadkaas laga furtay qorigii uu sitay haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta dhacdooyinka kale ee toddobaadkaani dhacay waxaa ka mid ah in dibadbaxyo aad u ballaaran oo ka dhan ah aqoonsiga maamulka yahuuddu siiyey maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ay ka dhaceen magaalooyin ay ugu horreyso boorama isku soo baxyada ayaa ahaa kuwo aad u ballaaran waxayna dadka ku dhaqan gobollada waqooyiga ku muujiyeen sida ay u diidan yihiin qorshaha dhagarta ah ee yahuudda reer boorama ayaana hogaaminayay isku soo baxyada ka dhacay waqooyiga ee lagu diiday dhagarta yahuudda dibadbaxyada ka dhacay boorama waxaa ka qayb galay dhallinyaro waayeel iyo hooyooyin muuqaalo laga soo duubay ayaana si weyn ugu baahay baraha bulshada ee caalamka sidoo kale isku soo baxyo kuwaas la mid ah ayaa ka dhacay magaalooyin kale sida laascaanood oo ah xarunta gobolka sool iyo magaalooyin dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya kuwaas oo si la mid ah dibadbaxyada ka dhacay gobolka owdal lagu diidan yahay aqoonsiga maamulka yahuudda uu siiyey maamulka riddada ee somalilan dhanka kale maleeshiyada booliiska maamulka riddada ee somalilan ayaa weerar ay qaadeen ku soo qabqabtay dad fara badan oo si weyn uga hor yimid go'aanka dhagaraysan ee yahuuddu ku rabto inay ku qabsato waqooyiga soomaaliya dadkan shacabka ah ee la xirxiray ayaa la sheegay inay isugu jiraan culimmo iyo indheergarad kale oo ku baraarugsan jallaafada yahuudda bayaan ka soo baxay taliska booliiska ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen dad ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen aqoonsiga somalilan culimmada lagu guray xabsiyada maamulkaasi waxaa ka mid ah sheekh maxamed kaariye oo isagu bartiisa facebookga ku soo qoray erayo ka dhan ah tallaabada yahuudda isagoona ku baaqay in si adag looga hor yimaado doctor mubaarig aar oo guddoomiye ka ah mid ka mid ah jaamacadaha hargeysa ayaa isagana xabsiga la dhigay kadib markii uu si adag uga hor yimid qorshaha dhagaraysan ee yuhuudda doctor aar oo ka mid ah aqoon-yahanada aadka looga tixgeliyo magaalada hargeysa ayaa sida la sheegay lagu xiray kelimad uu ka yidhi damaca guracan ee maamulka yuhuudda dhanka kale duqeymo culus ayaa lagu beegsaday maraakiib ay leedahay dowladda imaaraadka carabta oo ku sugnaa mid ka mid ah dekedaha yeman si lama filaan ah ayay dowladda aala sacuud u qaaday tallaabo militari iyo mid siyaasadeed oo ka dhan ah xukuumadda dabadhilifka imaaraadka carabta wararka ka imaanaya waddanka yeman ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka taxaalufka carabta ee sacuudigu hogaamiyo ay weeraro culus ku qaadeen dekedda magaalada almukalla ee waddanka yeman halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad daacad u ah dowladda riddada imaaraadka carabta turki almaaliki oo ah afhayeenka taxaalufka carabta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay beegsadeen laba markab oo imaaraadku leeyahay xilli ay saanado hub ah iyo gaadiid gaashaaman ka soo daabuleen dekedda magaalada alfujeera ee waddanka iskutagga imaaraadka carabta aala sacuud ayaa ku eedeeyey naaquudayaasha maraakiibta ay beegsadeen in ay demiyeen aaladaha isgaarsiinta ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada maraakiibta si ay hub fara badan u soo geliyaan dalka yeman muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay holac ka baxaya dekedda magaalada mukalla waxaana gubtay tomaneeyo gaadiid gaashaaman ah iyo kaydad rasaas ah saacado kadib xukuumadda dabadhilifka yeman ee taabacsan aala sacuud ayaa soo saartay go'aan ay ku amrayso in ciidanka imaaraadka carabta uga baxaan yeman muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah rashaad al caliimi oo ah madaxweynaha yeman ee aqoonsiga caalamiga ah heysta ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey taageeridda maleeshiyaad gooni ugoosad ah islamarkaana uu halis ku yahay midnimada jamhuuriyadda yeman wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda aala sacuud ayaa iyana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda imaaraadka carabta ay halis amni ka waddo mandiqadda gaar ahaan waddanka yeman dhacdooyinkan ayaa barbilla u ah iskudhac hubaysan oo dhex mari kara xukuumadaha riddada aala sacuud iyo imaaraadka carabta kuwaasi oo tobankii sano ee lasoo dhaafay xasuuq ka geysanayay dalka yeman
waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo dhanka wilaayada hiiraan qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada islaamiga ah hiiraan oo si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega yahuudda ah ee maamulka riddada somalilan culimada nuqabada ganacsatada bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si adag kaga hadlay aqoonsiga yahuudda ay sheegeen inay siiyeen maamulka riddada somalilan bulshada hiiraan ayaa fariin qayim ah u diray shacabka muslimkaah ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyagoona dhanka kale digniin iyo fariimo adag u diray maamulka sahyuuniyadda yahuudda ah iyo midka riddada somalilan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin sali allaahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa ayaamahan waxaan maqlaynay netanyahu warkiisii uu ku hadlay oo uu leeyahay waxaan aqoonsaday somalilan shacabka somalilan waxaan u sheegaynaa nimankan yahuudda waxay yihiin waxaa weeye ilaahay baa qur-aanka ka hadlay oo ku sheegay waa nimanka ambiyada ilaahay laayay ha fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun wayaqtuluuna nabiyiina bikayri alxaq imisuu ilahay qur-aanka ku sheegay ambiyada ilaahay baa nabigeenna calayhi salatu salaam dhibkay la mareen waad ogtihiin maka marka la joogo waatay ay sixiraan oo nabigu u xanuunsaday dhowr jeer waatay isku dayaan nabiga inay dilaan oo mu'aamaraad iyo dhagara ay u sameeyaan waxaa weeyaan walaalahan reer falastiin hadda waxay ku samaynayaan waad u jeeddaan oo waad arkaysaan marka waa dad mufsidiina allah subxaana wa tacaala wayasacuuna fi lardi fasaadan buu yiri wayasacuuna fi lardi fasaadan wallahu laa yuxibu lmufsidiin qur-aanka aqriya oo suuratulmaa'ida ayaa ka hadashay nimankanu waxay yihiin allah subxaana wa tacaala marka nimanka weli ha ka yeelin inuu leeyahy laa tatawallow qowman qadiba allahu calayhim hayri almaqduubi calayhim suuratulfaatixa ka hadashay waa niman ilaahay subxana wa tacala waa carooda cara ilaahay ku dhacday marka ayuha shacbu nimankaa iska ilaaliya nimankaa ka dhowrsada nimanka waxba ha ku darsanina waa keyd iyo makri la rabo inna laygu baabi'iyo oo khayraadkiinna iyo waddankiinna iyo bedihiinna lala wareego inaad mustacmar noqotaan baa la doonayaa mustaqbalka sida falastiin baad noqonaysaan ogaada haddii arrintan hadda aad ka dhiidhin weydaan ood yac iska dhihi weydaan sida falastiin ayaad berri noqonaysaan oo waxaa weeye waana lay baabi'inayaa marka shacabka soomaliya arrintaas waa uga degaynaa midda kale ninkan la yidhaahdo madaxweynaha idiin ah iyo netanyahu waa laba netanyahu waxba isma dhaamaan fiiriya kaha fiirina kan gurigiinna jooga fiiriya oo murtadka ah oo barnaamijka iyo dhibkii fasaadka idiin soo horseeday oo gaalada inuu gacanta idiin geliyo war idin gatay inuu gaalo gacanta idiin geliyo ayuu doonayaa oo diinkiinna iyo dalkiinna iyo dadnimadiinnaba qarribo oo fasihaadii uu doonayaa arrintan ka hortaga arrintan ka dhiidhiya waxaa weeyaan diinkiinna iyo dadnimadiinna iyo xornimadiinna cidna ha u wakaalinano ha u dhibanina shacabka somalilan saas ayaan leenahay hubka qaatoo dagaalama culummadu arrintaa ha ka hadleen waajibka cayniga ah ee culummada saaran mowqifkan asaga ku aadan waxaa weeyaan iyo indhergaradka odayaashu arrintan in ka hadlaan baa la doonayaa haddii kale bermarayo ee dee mindi uusku tagto waxqabasha aysan lahayn waxaa weeyaan markaa waxqabasho ma laha waxaa weye arrintan ka dhiidhi arrintan ka hortaga yuhuud baa ka dhex hadlaysa netanyahu baa ka dhex hadlaya ninka dhahaya carruurta netanyahu ha loo bixiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji walaahay baa idin yaqaana muslimiin baa tihiin ilaahay baa idin abuuray mandiqada aad degantiin ilaahay baa idin dejiyey ilaahay baa meesha waxaa weeyaan idinku arsaaqo oo waxaa weeyaan idinkaga warqaba aqoonsiga kala doonaysaan muxuu yahuudi aqoonso arrintaa cari ilaahay keenaysaaba man lacanahu allaahu waqadliba calayhi wajacala minhum ulqiridata alkhanaasiira wacabada taaquut ulaa'ika sharu makaana waadallu can sawaa'i sabiil saasuu ilaahay subxana wa taala waa nin ilaahay lacnaday ilaahay care ilaahay ku dhacday tafsiirka suurat alfaatix culama waxay isku waafaqsan yihiin almaqduubu calayhim hum ulyahuud inay yihiin meel kasta waa lagu lacnaday wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan rabaa inaan laba ka dhaho aqoonsiga yuhuuddu ay wareejinaysa maalmahan dadka ay ku yuhuudaynayso ay doonayso inay dhulal badan waa aqoonsaday ku qaadato taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midda koowaad horta yuhuuday waa ajaran tahay soomaaliya ma aha falastiinrood intaasoo sana aad gumaysi ku soo haysatay taas waa inaad xusuusnaataa soomaaliyana waa dadka doonaya maantay oo aan rajaynayno inay halkaaga qudus kaa xorayso waa dadka dadka soomaaliyeed maantay afarta xabbood bitiriga gashatay lama rabo inta kale waxaan leennahay waa intii tigidka u go'naa qudus u socotay haddee halka aad timaadidne waad noo fududaysay waxaan leeyahay marka imaaw ama ha imaanin haddaadan imaanna soomaaliya waa dad muslimiina qudus inay xoraysay ku ballansanayd waajibna ku ahaa haddaad soo guurto hadda halka timaadidne ee waa noo fududaysayoo tigidkii iyo qarashkii iyo wixii oo dhan aad xoogaa yara noo fududaysay taas taasaan ka leehay yuhuudda dadka soomaaliyeed waxaan leehay yuhuudda dhagaraheedu wax yar maaha carabaday dadka muslimiinta ahlu tawxiidka ay u qabta allah ka hadlay wax khayra inaanan lahayna allah ka hadlay dadka soomaaliyeed ee dhagarta yuhuudeed horaad u maqli jirtay waadna og tahay dad muslimiinaad tihiin ilaahay baa idinka xod warramay runta ka sheegay adinkana waaba aragteen taas taasaan leehay waxaan leeahay aqoonsi ugama baahnin annaga gaalo allaana aqoonsaday oo dad muslimiina naga dhigay oo magaca noo biciyey waxaan leeahay marka dadka soomaaliyeed nimankaa yuhuudda dhagartay wadaan kuwa aqoonsiga qaatay ee la dhacay la quman tahay ee caalankooda xidhanayo waxaan leeahay waxaad ku abaalmariseen waxay u dhigantaa maantay cidda yuhuud waa fiican tahay dhehaysa abaalmarin ay ku abaalmarinayeen laaynta ay laayeen ilmihii reer falastiin ay gaajada ku laayeen dadkay guryahooda ku dumiyeen abaalmarin ayaad uga dhigteenaan leh abaalmarin ayaad uga dhigteen tan kale dadka soomaaliyeed waa kala gooyne intaasoo sane lala ordaayey gobolgobolkan waa fududaysi lagu qaada rabo dhulkeenna soomaaliya waa soomaaliya dalkeennan wax ku nahay haddii kale waxaad dhici doonta in nala yidhaahdo soomaalida ha la qaadee yuganda iyo tansaaniya dhul la dejiyaha looga raadiya inta waa laga tarxiilayaa inta waxaan ka dhisan doonnaa dhul dalxiisa iyo dabaqyo dhaadheer taraam iyo kuwa ka dambeeya dhihin maayaan soo qori maayaan haddaan caafimaad qabnaa qoryaheenna haysannaa hubkeenna haysannaa xoolaheenna aan haysannaa in diyaarado iyo maraakiibna la saaro oo dalal kalena laku abuuro qaxootaan ku noqonno dhulkeenna iyo dabaqyo dalxiisiya laga dhistane yaysan dhicin intaasaan idinkula talinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah halkan waxaan farriin culus ugu dirayaa muslimiinta soomaaliyeed caalamka daafihiisa meel walbo ay ka joogaan waxaanan leeyahay taageeridda aqoonsiga ay aqoonsatay israa'iil reer hargeysa waxaan leeyahay waa waxa ay abuuratay goosigoodina ay joogto qof walba wixii u abuurtay ayuu goostaa ummaddaasi mar hore ayaa akhlaaqdeedii la baabi'iyey markii akhlaaqdeeda la baabi'iyeyna wixii lagu abuuray ayaa ka soo fashiiqay waxaan leeyahay ilaahay qowlkiisii oo ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa waxaana aan la hadlaya waxaa weeye aanan u mahad celinayo si gaar ah cid kastoo muujisay islaamnimadkeeda soomaalinimo muujisay yuhuudna ceebkeeda muujisay si gaar ayaan ugu celinayaa oo mar walba iclaamka ka hadlayso oo ka dhiidhiyey waxyaabaha yuhuudda ay ku dhawaaqday ayaan u mahad celinayaa si gaar ah reer waqooyi walaalaheen waqooyin waxaan leeyahay geeridu mar bay noloshu dhaantaa waxaana waa wax in laga dhinta mudan in dalkeenna yuhuud intaasay abuuranaysi waan fiirsanayni dadkii ay abuuratay ay beertay ayaa hadda ay goosatay wax lala yaabaya ma ahan annagana waan hurudnaa waxaana maanta nasiib darra ah in la martigeliyo dhulkii muslimiinta soomaaliyeed lagu martigeliyo yuhuuddii madoobayd iyo middii caddeedba oo aan noola kala reebin shalay waxaa badda bixiyey muuse biixi cerre ayaa ka sii daray wuxuu bixiyey dhulkii guud ahaan ayuuba bixiyey murtad ilaahay shareecadiisa aan u hiilinaynin oo shalay lasoo beertay ayuu noqday marka waa nasiib darra daduu ilaahay noo tilmaamay oo ilaahayna yidhi yuhuud cid alle ciddii siiradeeda rabta qur-aanka dib ha ugu noqoto taariikhda way ka arkaysaa markii qur-aanka ay akhriso cadaawada yuhuudda iyo muslimiinta ilaa qiyaami saaca ayay soconaysaa waxaa inooga filan aayadda ilaahay ashadda annaasi cadaawa inuu ilaahay noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلتموه جحر لبد لدخلتموه سنذي يهود إن مانتا حق اللبسكي أن كراعنو ficilkii aan ka raacno qowlkii aan ka raacno israa'iilna waxaan leeyahay waxaa ka soo muuqday ilaahay siduu sheegay qad badati albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar wixii tillaabadeedii koowaad waa intaasi waxa u qarsan oo dalka markii lagu wareejiyey inay samaysay ay rabtana ayaa ka weyn maanta alfursa alfursa fursad ayaan haysannaa waxaan leennahay soomaali weynay ninkii wadaninimo wax ku garanayo soomaalinimo wax ku garanayo islaamnima wax ku garanayo fursadaan haysannaa maanta waxaa dagaalamayo dad qori aa ka ah aan waddankooda laga helaynin ayaa cadowga ilaahay la xisaabtamaya waxaa inoogaga filan walaalaheen falastiin waxyaabaha lagu dhigay ayaa dirsi noogaga filan cid maanta u soo gurmanaysa oo caalam islaam sheeganaysa ma jirto xuduudaheedii ayaa la xiray mid baahi lagu dilay iyo mid xabad lagu dilay ayay noqdeen waxana lala doonayana waa intaas waxa waaye fursadda waxa waaye mar walba ma soo laablaabata alfursatu laa tatakarar mar walba fursad la heli maayo waddankeenna hub ayaa yaallo waan isaga filannahay taariikhdaasi oo madow ou qoray ninka la leeyahay cinro insha allahu tacaala muslimiinta soomaaliya iyo caalamka meel walba oo ay joogaan in si degdeg looga fal celiyo ayaan insha allahu ugu baaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal alay wasalam walaalayaalow maxaan ku yidhahda waxaan nahay walaalihiin marka koowaad maxaan ku yidhahdaa waxaan idinku bogaadanaynaa inaad ka hadashaan ood ka dhidhisaan ood maxaan ku yidhahda ka hadashaan gaalada mujrimiinta oo ku gaala ugu daraya oo lucuna aladiina kafaruu min bani israa'iila oo ilaahay subxaana watacaala nacladay inaad aqoonsi ka raadiysaan horta waa idinkaga degaynaa waxaan kaloo idinkaga degaynaa maxaan ku yidhahda inaad raacdaan mujrimiinta madaxa idinkaga taagan ee murtadiinta ee maxaan ku yidhahdaa gaala maxaan ku yidhahda garab ka raadiyey oo ku ugu daraay weliba gaaladaa kala darane ku ugu daraay oo maxaan ku yidhahdaa sheeg inta aragto dhibaata muslimiinta u geystay la ogyahay oo dhibaatadu ay qoyan tahay oo hadda ay taagan tahay oo ad ogtihiin walaalihan khaza reer falastiin waxay ku hayaan dhibaatada ay ku hayaan oo godoominta leh oo majaacada leh oo maxaan ku yidhahda wax kasta oo adduunyada aan lagu arkin weli ku sameeyey war aaba dadkii aad ka soo jeedeen war aaba awowayaashiin jidkiina maad raacdaan war aaba maxaan ku yidhahda dhaliyadii aan lahayn war aawe maxaan ku yidhahda soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo wanaagga iyo ficnaanta iyo islaamnimada aan lahayn aawe war xaggeed ka baxday war xaggee qalbigeena jira dad dhallinyaro ah oo wanaag badana idinku jiro maanta in murtad cira uu yidhaahda waxaay aqoonsada yuhuud maxaan ku raha reer somalilan waxaan leenahay walaalayow arrintaa ka dhiidhiya oo ka dhaqaaqa sida walaalihiin owdaloo kale boorama waa bogaadanaynaa ugu dhaqaaqeen ay mudaharaadyada usoo sameeyeen waxaan mudaharaadyada ku daraynaa in hubka la qaato in layska dhiciyo gaalada meesha joogto gaala waxaa idinku soo dhow kuwa yaluunakum min alkufaar waxaa idinku dhow murtad cira idinku dhow kuwa talada ka degaa idinku dhow kuwa murtadiinta idinku dhow wasiirada beegsada gudoomiyaasha beegsada saraakiisha ciidamada beegsada maxaan ku booliiska beegsada kuwa militariga beegsada meel walba ay joogaan ninkii maxaan ku yidhahdaa maamulka somalilan ka tirsan oo askartiisa askartiisa ka tirsan oo wasiiradiisa oo nuuc walba u yahay dalkiisa waa bannaan yahay fi nasr kitaab wa sunna uu ku bannaan yahay ilaahay subxaana wa tacala ad ugu dhowaanaysaan ninkii dila oo liajli ilaahi u dilan ilaahay subxana wa tacala ugu dhowaanaya jirkiisa ilahay subxana wa tacala ag yaalla war ilaaha idinku filo subxaana wa tacaala asaa wax walba aad ka helayseen asaa wax walba ilahi inna alcizata lillahi jamiican ciz oo dhan iyo sharaf oo dhan ilaahay subxana wa tacala agtiisa taallaa meel kale ha u raadin annaana aragniba annaga markayn kitaabka qaadanay oo ilaahay subxana wa tacala diinkiisa aan garab u noqonay oo maxaan ku yidhahda raayada tawxiid aan hoos fadhiisanay aan wallaahi oo billaahi oo tallahi aan qabow helnay oo nabad helnay oo istiqraar helnay walaalayaalow taasaan kugu baaqaynaa nafteenna waxayn la jecelnahay idinka idinla jecelnahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi nabigu sal ly slam yerbi nin gaale oo mujrim oo ilaahay subxaana wa tacaala kutubadiisa ugu sheegay oo ambiyada dilay oo ambiyada dili jiray oo ambiyada maxaan ku yidhahda ishacayn jiray oo nabigan wuxuu ku sameeyeen aad og tihiin maanta inaad waana aqoonsada tirahdaan ood garabkiisa istaagtaan wallahi waa waxaan ka xumaano ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacala wadahaniyada qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى وحان ربا إنان كهدلو قديدا إسرائيل أم يهود أكو قونستي سوماليلان دولك وقويق سوماليا حا اسكالا ضد مسلمين وحا دقان ضد مسلمين وحا هايستا oo madaxda ka eh waa kuwa yuhuudda aan xaba dhaamin maanta yuhuuddi oo adduunka dhan waxa waaye ka eh tugo cambaar uu ka yahay ninka la yidhaahdo benyamin netanyahu oo meel adduunyada uusan tagi kara aysan jirin oo wax raba aysan lahayn oo gaaladii ay nacday in ay maanta dadka mus- eh, muslimiinta ahaay oo waqooyiga soomaaliya ku noolaay in la dhaho yuhuuda idin aqoonsanaysa lagu siro waxaas waxaan isleeyahay waa arrin lagu fashilmay oo waxawaaye niman caadi qaatayaal leh oo diin iyo dad midna aanu naxaynin oo dadkii walaalaheen falastiin ood aragteen sida loo laaynayo maalin kasta waxawaaye lagu garaacayo bambooyinka lagu garaacayo iyo gantaalo lagu garaacayo cid ka hadlaysa cid ka dheelinaysay cid u naxaysa aysan jirin maanta in oo dagaalkii eh, israa'iil ay maanta soomaaliya ay keento oo dadka muslimiinta ay kala qaybiso oo ay dhahdo idinka waa idin aqoonsaday aqoonsigaan idin siin ay dheheen oo adduunka wax gaalada ugu xumeed ugu liidatay in maanta aqoonsi laga qaadato oo ilaahay u lacnaday oo nacladda ilaahay ay ku dhacday oo dadkaas hadda la dhagraayo oo maanta waxawaaye laleeyahay lagu sabaansamaayo aqoonsigaan idin siinaa laleeyahay in la rabo maanta in dadka la baabi'iyo oo dagaalka xuutiyiinta maanta oo gantaaladii talaabiib ay ku garaacayeen in maanta loo soo wareejiyo barbare iyo hargeysa iyo in lagu garaaco la rabo oo maxaa yeelay yuhuudda haddii meeshan saldhig ka samaysato saldhigaas ay ka garaacdo nimanka layidhaha xuutiyiinta oo xuutiyintana oo aad- ood ogtihiin cadowga ummadda soomaaliyeed cadow muslimiinta inay yihiin oo sheeca ay yihiin oo waxay ka naxayaan iyo muslim u naxaya aysan jirin Ee, gantaaladii yuhuudda ay maxawaaye ku garaacday iyagana ay soo jawaabayaan maanta laba cadow dhexdooda in la geliyo ummadda soomaaliyeed oo dhibaato iyo dhib loo horseedo oo gantaaladaas hadda ay wadankeena soomaaliya kusoo hoobtaana ayay rabaan dan kale Ito- oo waxa waaye yuhuudda ay leedahay ma lahan yuhuudna faa'iido maba keenaysa qof ay faa'iido u keento adduunka lama sheegin wax ay khasaarisay iyo waxay ku dheeshay iyo waxay qarabtabaan yuhuuda faa'iido keenaysa waxa waaye cidda ku sheekaynaysa waxa waaye ciddaas cid hurdaysa waaye cid oo caqligooda adduunkan oo waxa waaye ka shaqaynaya maahan Eh, insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee ku nool meeshaas eh, cadowgaas oo ummadda soomaaliyeed cadowga muslimiinta iska dhiciya iska dulqaada jihaadka ilaahay u kaco ilaahay wadadiisa u dagaalamo maxaa yeelay wadada ilaahay oo loo dagaalamo waxaa lagu gaarayaa sharaf iyo cizi Eh, ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku- ku sheegay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum marka nimankaas in diintooda la qaato oo dadka soomaalida yuhuud laga dhigo oo la arkay dad soomaali oo maanta calankii yuhuudi waxawaa shuminayo oo adduunka ilaahay laga necab yahay oo bartiisaba muslimiinta aysan arki karin maanta in la dhaho eh, shumiya waxawaaye dhulka waxawaaye soomaalida ay waxawaaye gacmahooda ku hayaan oo derbiyi ku dhijinayan oo meelba lagu wado inay marka dadka muslimiinta ku baraarugaan oo ay nimankaas iska dhaciyaan oo ay la dagaalamaan hada wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana aan eegno dhanka wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay oo deegaano ka tirsan wilaayadaasi weli ka wada mashaariic kala duwan oo isugu jira kormeer kulamo iyo tawjiihaad oo ay sii dheer yihiin qaybinta daawo iyo bixinta adeegyo muhiim ah waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما
kormeerka iyo xuuraansiga baahiyaha ay bulshadu qabto waa mid ka mid ah mas-uuliyadda dusha ka saaran maamulka islaamiga ah si loo kabo ummadda loogana warqabo dheefteeda iyo dhibkeeda ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون
haddaba iyadoo arrinkaas laga duulayo laguna jiro marxaladda adag ee abaaraha saameeya malaayiinta ka mid ah bulshada ku nool gobolka ayay wilaayada islaamiga ah ee baay waxa ay maalmihii u dambeeyey ku howlaneed olole iyo mashruuc ballaaran oo isugu jira kormeer la socod iyo qiimeen kaas oo diiradda lagu saarayo xaaladaha guud ee nololeed ee bulshada ku dhaqan degmooyinka wilaayada iyo deegaanada hoos yimaada barnaamijkan ayaa ujeedkiisu yahay in si dhow loogu kuurgalo baahiyaha dhabta ah ee deegaanada xilli kuleelo daran roobyari iyo baahiyaha bulsho ay yihiin kuwa saameyn ku leh dadka iyo deegaanada iyo duunyada intaba waxaa sidoo kale mudnaan gaar ah la siinayey kormeerka xagga waxbarashada iyo wacyiga bulshada kulammada ayaa ahaa kuwa diiradda lagu saarayo horumarinta arrimo ay ka mid yihiin tacliinta iyo dacwada loona helo xal wax ku oolaha wax ka tari kara duruufaha nololeed ee dadka iyo baahiyaha aqooneed waxaa sidoo kale kormeerkan dhinacyada uu taabanayo ka mid ah la socodka xaaladda guud sida caafimaadka hubinta helitaanka adeegyada daruuriga ah ee asaaska u ah nolol maalmeedka dadka intii uu socday barnaamijkan wilaayada islaamigah ee baay waxay hor u gaartay deegaano dhowr ah haddaba maamulka wilaayada oo ishraafayay kormeerkan ayaa gaaray deegaanada kale ah raaxoole mubaarag iyo deegaanka cadaadgeri oo dhammaantoodba ah kuwa bulsho oo leh saameyn gaar ah marka laga hadlayo dadweynaha ku dhaqan iyo kuwa reer guuraaga ah isaga kala gudba dhulalkaasi halkaasoo si qoto dheer loogu falanqeeyey xaaladda guud ee bulshada kadib qiimayntii laga sameeyey deegaanadaasi wafdigii ballaarnaa ee ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu si gaaraha diiradda u saaray deegaanka mubaarag ee dhacaad dhinaca galbeed ee degmada niisoor qiyaas ahaanna u jira shan iyo labaatan kilomitir halkaas oo horey looga hirgeliyey mashruuc lagu siinayo dadka biyo nadiif ah balse aanan ku filnayn malaaq macli iftiin ibraahim malaaqa beesha geeladle ee degmada diinsoor iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmadaas oo si gaara ula kulmay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa uga waramay xaaladda deegaanka iyo baahiyaha ka jira iyagoo intaba ka wada sidnaa baahida xagga biyaha ee ka jirta deegaanka mubaarag annagoo ah magaagay maalin aftiin ibraahim oo deegaanka degmada diinsoor gaar ahaan beele reer geelid oday sheee malaag sheee may baa la kulagnay guddi oo ku socda gobolka makaatiibtiis anbadan walaayada islaamiga ee baay iyo ninkooyeen marka shirdheer oo adigu afar sacdood amal socdi yaana dhahamari warbixiin iyo walwalba inaka kooban wali warbixiin hay oo deegaanka ku jarya aan sheegni iyoon wali warbixiin hay la socdeen yaan in sheegeen kadib ma in sheegnay ini abaarba aan arda ku jarto oonba aan ku jaru dhibaato i macluulhaa food saareen yaan sheegni marka insha allahu tacaala yoon wali karaansho hay noo ballan gaadeen iniyoo wali karaansho iyo goobada koraan walaayadii macal xarakadii ini deersiyaan yaa noo ballan gaadeen magaalada laraaw mubaarak bulsho eedan tira badan yaa kala kulmeen bulshada gihibooshe kala duwan ganaacasata haddii ata haddii ata oday dhaqameed eyi haddii ata culmaa udiin haddii ata macalimiintii dugsiyaalka fadhiyaan haddii ata haddii haweenka ata dhammaan haddii mas-uuliinta malaaqa iyo samadoonada iyo meelhay mujaahidiinta ata dhammaantay oo bulshada geebageeba yaan la kulmeen eed iyo eed yaan ka faraxsagna inihana booqdaan mar kasta mar koowaad iyo mar lamaad mar saddexaad inihana booqdaan xarakadii hanayn dartiisaas oo kale ilaahay maylanaa awaalkiin jinahasinka awaal mariyu gaalaadana meelhay us ilaahay hanoo jebiyu dowladana ilaahay hanin hooji dowladda islaamka anoo ahaa xasan ibraahim xasan odayaasha ka nool tuulada mubaarak kumid ahaa mayla kulungay hiraabta oo khamiise ah guddigii walaayada bay haniindarti doodwadaag dheer wadahadal dheer kabacda wali abashay iyo wali baaha way deegaanku jarya in sheegni yoona wali macluumaad walaayada handhiibtiana in sheegeen shirdheer kubacda wadanka baaha oon abaar dhibaato fara badan intii ku jirto in sheegni yoona se mas-uuliid laanin kula godoomeen taas kabacda arday may barbar socday oo walaayada hanindartay daawo oo la qiibaa bulshada liinqiibiyaw tiina su wanaagsan oo maamuusi sharafle liinqiibi walaayadii unuun may ka dardaarangnay in oo wali ardayo karaansho ee halkadaan wali baaha deegaanku jaru haddii dhinaca raashin haato haddii dhinaca oo biyo waxqabad haato in oo yoon arday in halkadaan oo unku fadheedaan yanoo lagodoomen waxgaradkii ugaasjo nabadoonadiyo bulshada geeboosha kala duwan iyo guddigii walaayadaha darti wadahadalkaasaa dhahmaray wadahadalkiina meelfayle ka dhammaaday wali abashe oo baahada deegaanku jartuna an sheegni iyoona loola godoome anoo dheeraa magaagay isaaq maal abdulqaadir mehelmayla kulungnay culmadii deegaanka unoo e guddigii islaamka oo walaayada oo gobolka la kudiraya la kulungnay wali axwaal hay iswarsani wali namaadaynaan unuun an sheegni waliyoona heer alisiya nin sheegaan nin sheegan nin sheegnay wadanka ni dhibaato ku jirto wal abaaradaha ku jiraan dad masaakiin e yaan bidowle kanoolay awgalan abuurkasho ku bilaabaan ilaa sansun lugsiibaw beeluku goyaw hoogsho kanoola intii jareen beet hataan isu qofn dadkiibaa geedka galantiyo laalaado tuugsa oo kale rogaan waan heshoodo hayaan biisaas oo kale war haliinto walka baagaya deegaanka on todhon dugsiyaalka on qashalka oo hayaan yaan sheegni marka ilaahay ugun sheeg kulle yoonamayn areenaha wareedhii dembigan le unuba ogwaan wama asaabaku musiibatin famaa kasabad eydiikum yaafu an kaiirin ilaahay le intoobu sheegnen kulley bani aadan le inuun inuun wali karaankaan dedaalaan in shaa allahu rinsaasaa damkooda wafdiga wilaayada waxaa qayb ka ahaa dhakhaatiir iyo howlwadeena ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaasoo baaritaano iyo daaweyn lacaglaana gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanada mubaarak raaxoole iyo cadaadgeri oo dhammaan hoostaga degmada dinsoor waa kuwan qaar ka mid ah dadka muslimiinta ku dhaqan deegaanadaas oo ka warbixinaya adeegyada caafimaad ee la gaarsiiyey makaankan qaaliga waxaa nagu kulmiyey qaybin guud oo wafdiga xarakada inoo soo dirtay ka soo baxay gobolka baay degmada buulful ee ka soo baxay kaasoo ujeeddadiisa ay ahayd qaybin guud oo daawo annagoo ku sugan deegaanka cadaadgeri ayay halkan maanta nooga imaadeen waxay noogu qaybiyeen daawooyin noocyadeeda kala duwan waxaa ka faa'iidaystay dadweyne aad u fara badan ilaah baan u mahadinayna subxaanahu watacaala suurtageliyey ee khaasatan dadkii walaayadii barnaamijkaas soo dhalan dhelisay ee u soo dan beeshay ee soo qaaday ayaa ku mahadsan ee walaayada waxaan mar labaad dhihi lahay barnaamijkan mar labaad iyo mar saddexaad ha lagu celiyo dadweynaha waa u baahanyiin caafimaadka meel kasta wuu ku yaryahay xaqiiqdii wax la hormaray waxaa ugu wanaagsan caafimaad waxaa meelo badan aad arkaysaa baadiya ha ahaa tuulooyinka ahaato waxaa ku dhiban hooyo soomaaliyeed ama oday soomaaliyeed ee meeluhu gaari lahayna danta ay ka reebtay marka walaayada islaamka waxaan mar kastaba aan ka codsan lahayn barnaamijka inay nooga celceliso qaybinta guud ee daawooyinkan oo lacag laanta ah insha allahu tacaala xasay dowmaaday la'araaw magaalada mubaarag la'araaw rooga walaayada daawadii haniin dhiibti ilaah mahadii ka mahadsanta gaaladan allaha ka jibi gaalada lutiya hoos allaha kuweela islaamkana galantiis kor allaha kuweela ilaahay aan ka mahadiyaa walaayada aan ka mahadiyaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu degmada mubaarag soogna geega daawo baaslaan qaadan insha allahu dadkii daawadinaysaan ilaahay kharasay gaaladana allaha jibi
maamulka wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa qaaday tallaabo hor leh oo la xidhiidha sidii loo dabooli lahaa baahiyaha xagga biyaha ee ka jira deegaanka mubaarak iyadoo maamulka wilaayadaas uu bilaabay mashruuc loogu sameynayo deegaanka mubaarak biyo xireen weyn oo loogu talagalay inay ka faa'idaystaan dadka iyo duunyada sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixinaya kormeerka mas-uuliyiinta wilaayada ee ku tageen deegaanka mubaarak iyo deegaanada kale ee diinsoor iyo waxqabadka muuqda ee wilaayada ay durba ku dhaqaaqday geeko aatabilan rajab toban iyo laba kun afar boqol afartan iyo toddoba may insha allahu tacaala si rasmi ah balaa waxay tahay wilaayada islaamiga ee baay qodista warbiyeed lukugodow deegaanka mubaarak oo dhiyow duleedka degmada diinsoor taqriiban injara abaatanishan kilomitr ilaa labaatan isiyeed kilomitr intaan dhexayta injara deegaankaasoo runtii si la ogsoonyi haay deegaan ku jarta biyola'aan baahsan ku jarta horaynu isku dayay dhowra walaayadaan samayti ceelalla ku qodi ceelalsha biyojii dhannaawadeen kadib biyomaceeye lahangadi biyomaceeyihii biyo u sameeyaayaw insha allahu tacaala eed iyo eedan wanaagsan yiin laakiin kafalanaadu waayaan deegaanka guud ahaan markii layska tara magaalada iyo tuulooyin shay iyo baadiyadii layska dara kafalanaadu waayeen walaayada may go'aanka qaadatay inii laka kordhiya warbiyood oo bilaaran oo wiin insha allahu tacaala rajeeyana dadkaasi inay kafalanaata biidn illaahi tacaala wartaasoo ballacaja eyi boqol iyo konton mitir dheerarshana lukufadow ilaa boqol iyo siyeeton mitir taqriiban inay la geysiiyo cumqija ama hoosanqodowsheena lugufadow ilaa afar mitir inay la geysiya waa mayla ara kore biyoxireenka lamaad oo wilaayadaha kabiira ininaga to rajeeyaan insha allahu tacaala mayna ku hergeliyaan deegaankaas mubaarag mayna ka salaysanaatay go'aan qaadashadaasay may jaray wafdi ballaaran oo wilaayada ku socdi waana maraayi kormeerka sameeyay dhammaan degmooyinka walaayada ka koobanta iyo omarkaasi maqaraadka iyo deegaamada muxaafadaadka ka shaqayan beselan beegsadaaneh kormeerka la kadaraay deegaamo fara badan oo bulsho fara badan deganta oo waana shishal bedelan degmada diinsoor sheeleediyaa ilaa afar goobood guddigaasi ku mari may kumadahaayay deegaankan mubaarak waxyaabihii wafdigaasi lahan calaamadeeyey iyo cabashooyinkii lahan gudbiyey weliba haniyo aan kagu wiingme kumad haya biila-aanta deegaanka ku jarta ama biyarada deegaanka ku jarta bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala mayba atawartaasay baahiyaadka inka horreeyey oo guddigaasi ha gudbiye walaayadana ku jawaabtay yee nagada doonto biidn illaahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala may ku rajayaane inaynin fududaaya dhammaystarshe sananka fududaayay bilaabowshe waana geeka insha allahu tacaala wartigii ahay nin furunta bilaabowshe iyo dahfurshe insha allahu tacaala warti mubaarag qodistii i shaqadii nin bilaawati ilaahi subxaana wa tacaala hinii geelo inay dhammaystira baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا
dadka deegaanada hoosega degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay cagta soo mariyeen mas-uuliyiinta wilaayada ayaa dadaalada ballaaran ee mas-uuliyiinta wilaayada baay ku sifeeyey kuwa si toosa u taabanaya noloshooda haddii ay yihiin dadka deegaanadaas ee beeralayda xoolodhaqatada iyo qodotada dhulka balse ku sugan xaaladda ay wajahayaan kuleelo iyo roobla'aan ugu dambaynna mashruucan kormeerka iyo waxqabadka ah wuxuu muujinayaa hannaankay wilaayada ay ugu heelan tahay la socodka xaaladda deegaanada ay maamusho islamarkaana ay diyaar u tahay inay qaado go'aanno wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nolosha dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay
بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka ah oo qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen caawa waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد